waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com xaiijinmwaa markii ugu horreysay ee uu ka qayb qaato barnaamijka su-aalaha laysku weydiiye ee q n a loo yaqaano oo ka baxa telefishinka a b c ilaa markii uu noqday ra-iisul wasaaraha maalkam tambal ayaa difaacay su-aalo adadag oo codbixiyayaashu ay ka weydiiyeen doorashada labada bisha julaay dhacaysa mid ka mida su-aalaha ayaa ka timid magangelyadoon kurdish iiraaniya oo ku sugan xerada manus island isagoo ka soo muuqday fiideo ayuu behruus boshani oo suxufiya weydiiyey ra-iisul wasaaraha sababta muddo saddex sano ah weli xabsi loogu hayo muxuu yahay dembiga aan galay waxaan ahay qaxooti ka soo cararay cadaalad darro soocid iyo cadaadis iskama aanaan damcin inaan reerkayga isaga soo tago ee dano ayaa igu qasbay maxaa weli saddex sano xabsi la iigu hayaa maer tambal oo hargab xun uu hayo ayaa u sheegay daawadayaasha in master boshani uu xor u yahay inuu dego dal kale laakiin uusan australia iman doonin qofkii loo aqoonsado qaxootinimo p n g wuu degi karaa waa ogahay inuu jeclaan lahaa inuu austreeliya yimaado laakiin taasi ma ay dhacayso maser tambal ayaa qiray in siyaasadda dowladda ee xeryaha dibadda inay tahay mid naxariis darro ah laakiin wuxuu ku dooday in haddii la khafiifiyo ay dadka wax tahriibiya howshoodii dib u bilaabayaan ma nihin dad qalbigoodu dhagax yahay annagoo dhan waan ognahay inay tahay siyaasad naxariis daran markay noqoto saamaynta ay shakhsiyaadkaas ku leedahay laakiin waxaan howlahoodii meesha ka saarnay oo aannu joojinnay dadka wax tahriibiya haddaad i aaminaysaan mar kasta wayna tijaabinayaan laakiin siyaasaddeenna isma beddelayso qaxooti cusubna sharci darro kuma soo gelin muddo lix boqol iyo lixdan maalmooda waana wakhti dheer master tambal ayaa sheegay in haddii magangelyadoonka la soo dejiyo austareeliya intaasi ay fursad suuqa u furayso dadka wax tahriibiya wuxuu intaa ku daray intaasi dhalin lahayd dad kale oo badda ku dhinta doonyuhu mar kale ayay soo bilaaban lahaayeen waxay dhihi lahaayeen soo fuula doonyaha shan kun oo doolarna iska bixiya hana ka welwelinina austareeliya waa ina qaabilaysaaye dib ayay u bilaabi lahaayeen howlahoodii jileec hadday naga arkaan way naga faa'iidaysanayaan waxaana ka dhalan lahaa in carruur haween iyo qoysas ay badda ku dhintaan waa arrin adag in la kala doorto laakiin waa shaqadayda inaan go'aan adag qaato oo aan austareeliya xadkeeda ku difaaco wuxuu sheegay in markii laybarku ay khafiifiyeen siyaasaddii dowladdii hore ee john howard in konton kun oo qof ay doonya ku yimaadeen kun iyo laba boqol oo qofna ay baduliqday hadda waan idinka ballanqaadayaa siyaasaddayadu waa mid adag waa mid adag laakiin beddelkeeda ayaa ka sii xun waa go'aankaas adagtan ra-iisul wasaare ahaan laygu aaminay inaan qaado anoo ah hogaamiyaha dalka waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali